deegaano badan duqeeya deegaan kamid ah oo la yidhaahdo waraha kukuma gudoomiyihii gudoomiyihii degmada gudoomiyihii deegaankaas iyo wiil yar uu dhalay yaa diyaaradihii ciidamada diyaaradihii dalka kenya oo halkan duqeymaha ay ka sameynayeen waxyaalaha ay kasoo gaartay aabba iyo cunugiisa halkan halkan ayaa lasoo gaarsiiyey maxaa la yidhahdaan dhaawici dhaawac dhaawac ayaa kasoo gaaray duqeymahaas dhaawacina waxaa lasoo gaarsiiyey halkan oo halkan degmada ceelaqoo hadda lagu dabiibayo ma jiraan deegaamada kale oo duqeymaha ay ka dhaceen waxyeelo nafeed ama mid maaragtay dadka deegaanaha soo gaaray laakiin dadka aan la xiriirna deegaanadaas waxay noo sheegayaan in maaragtay xoolo fara badan oo deegaanadaas ku dhaqnaayeen inkastoo dadka ay iska yihiin dad maaragtay reer guuraha oo xoolo dhaqato ah in waxyeelo fara badan oo ay kasoo gaareen xoolihii ay haysteen oo marka waxaa moodaaba maaragtay shalay iyo maantay dadku inay maaragtay iskaga baxayaan deegaanada oo maaragtay ay usoo ay soo beegsanayaan meel ay keeni karaan nabad sida maaragtay degmadan ceelwaaq